alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin xadiidkii u dambeeyey ee shalay aan soo marnay wuxuu ahaa xadiid ibni cabaas radi allahu canh low ana axadakum ida ataa ahlah qaala bismi اllah allahuma janibna shayطaan wajanibi shayطaana maa rasaqtana fqudiya baynahumaa waladu lam yadurahu shayطaan abada fii riwaayati muslim fii riwaayatin cinda muslim waxaa ku jirtay lam yusallat calayhi الshayطaanu lam yusallat calayhi الshayطaanu shayطaan laguma sallido xadiidkan qeybtan dambe lam yadurahu shayطaan abada culummadu waxay isku waafaqeen inaan lagu ximbaaraynin dararka ama dhibaatada noocyadeeda kala duwan inaan lagu ximbaaraynin xaqiiqi wuxuu tusinayaa shaydaanku yacni qofkaasi ama waladkaa dhashay wax shaydaana dhibi maayo baale anwaacu darar miya oo wax haba yaraatee oo shaydaan u dhibayo ma jira miya xadiidka loola jeedaa maya culummadu waxay isku waafaqeen inaan loola jeedin sidaas anwaacu darar oo caam ah inaan xadiidka laga wadin bal waa noocyo dararka ka mid ah ayay yihahdeen waxa la anfinayo bacd alculamaa marka waxay yidhaahdeen waxaa soo arooray can inabiyi sala allahu calayhi wasalam nabi waxaa ka sugnaaday ana kula bani aadam yadcanu shayطaanu fii baطnihi xiina yuulad shaydaanka wuxuu caloosha ka durayaa qof walba oo dhalanaya markuu dhalanayo walidaalika ilmuhu markay dhashaan way qayliyaan qayladaasi waa tacnatu shaydaan shaydaankaa duraya ilaa mastuniya ilaa ciddi lasoo reebay mooyaane sida ciisa calayhi salaatu wasalaam nusuustaa soo reebtay axaadiistaa tusida inaan shaydaankaasi taabanayn oo aan lagu sallidayn laakiin bani aadamka asal waxaa u ah markuu dhalanayo dacnadaasi shaydaanka inuusan ka badbaaday soo dhib ma aha marka duritaankaa shaydaanka uu durayo waa dhib labada xadiidkan marka tusinaya inuu qof walba oo dhalanayo ilaa qofkii lasoo reebin mooyaane shaydaanka uu durayo iyo xadiidkan lam yadurahu shaydaanu abadan markii la isku geeya meesha waxaa ka soo baxaya shaydaan dhibi maayo markii la leeyahay dhib oo dhan inaan laga anfinayn bal waxaa la isku waafaqsan yahay anwaacu darar kulligeed inaysan soo gelaynin xadiidka maxaa loola jeedaa marka lam yadurahu shaydaanu abada wixii lagu ta-wiili lahaa culimmadu waa isku khilaafeen marka lam yadurahu shaydaanun abadan maxaa loola jeedaa khilaafaa ka jira aqwaal badanaa laga sheegay sida uu soo naqliyay alxaafid ibn xajar fi fatxi ilbaari min tilka alaqwaal waxaa ka mid ah oo culimmada qaar ay yidhaahdeen lam yusallat calayhi min ajli barakati اtasmiya lam yusallat calayhi almacna alawal waxaa way ama alqowl alawal waa in lagu fasiro lam yusallat calayhi min ajli barakati اtasmiya bal yakunu min jumlat اlcibaadi aladiina qiila fiihim ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan bal yakunu min jumlat اlcibaadi aladiina qiila fiihim ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan waqiila lm yuطcan fii baطnihi waqiila lam yuطcan fii baطnih wahada qowlu baciid wahada qowl baciid waqiila almuraadu lam yasrachu almuraadu lam yasrachu waqiila lam yadurahu fi badanih wqiila lam yadurahu fi ban fii badanihi lam yadurahu fii badanih waqiila lam yadurahu bimushaarakati abiih wa qiila lam yadurah bimushaarakati abiihi fii jimaaci ummihi lam yadurahu bimushaarakati abiihi fii jimaaci ummih kama jaa can mujaahid kama jaa can mujaahid ana aladii yujaamicu walaa yusamii ana aladii yujaamicu walaa yusamii yaltafu shayطaanu calaa ixliilihi yaltafu shayطaanu yaltafu ashayطaanu calaa ixliilih calaa ixliilihi fayujaamicu macah fayujaamicu macahu qaala alxaafidu raximah اllah ولعل هذا أقرب الأجوبة ولعل هذا أقرب الأجوبة marka culimmadu way isku khilaafeen waxa lagu macnaynaya lam yadurahu shayطaanu abada shayطaan weligii dhibi maayo macnaheedu waa maxay qaar waxay yidhaahdeen lam yusalad calayhi min أjli barakati الtasmiya shaydaanka lagu sallidi maayo waladkaa dhashay barakada tasmiyadu ay leedahay darteed ilan bismi illaahi buu yidhi soo maa barakada tasmiyada darteed baan shaydaan loogu sallidaynin bal yakuunu wuxuu ka mid noqonayaa waladkaasi min jumlati alcibaadi aladiina qiila fiihim wuxuu ku jiraa addoommadii laga yidhi ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan kuba allah u yidhi subxaana wa tacaala markuu ka hadlaya ina cibaadii laysa laka calayhim sulطaan addoommadayda ibliisoo wax xujaa kuma lihid iyo wax sulطaana midna qoladaasuu soo gelayaaba yidhaah waa qowl wa qiila waxaa la yidhi lam yuطcan fii baطnihi lam yadurahu shayطaanu abadan waxaa laga wadaa wuxuu ka badbaadayaa طacnatu shayطaan duritaankii shaydaanka uu durayo waladkii dhasha ayuu ka badbaadayaa midka tasmiyada ou aabihii la yimid markuu hooyadii u galmoonayay wahada baciidun qowlkaana qowl baciida wey maxaa yeele muxuu ka hor imaanayaa xadiidkii horeu ka hor imaanaya bani aadam walba marka uu dhalanayo in shaydaanku uu durayo ilaa in yaroo sharci uu soo reebay sida ciisa calayhi salaatu wasalaam mooyaan oo xadiidka lagu soo reebay wa qiila waxaa la yidhi almuraadu lam yasrachu ujeeddadu waxa waye lam yadurahu shaydaanun abadan waxaa loola jeedaa sarci kuma dhaco shaydaanku ma lagdo macnaha shayaadiin ma asiibaan wey oo shayaadiin ma galaan jismigiisa ama jirkiisa wa qiila waxaa la yidhi lam yadurahu fii badani shaydaanku ma dhibayo jirkiisa wa qiila waxaa la yidhi lam yadurahu bimushaarakati abiihi fii jimaaci ummih shaydaanku dhibi maayo oo ku dhibi maayo la wadaagid uu aabbihii la wadaago galmada hooyadii yacni shaydaan dhibi maayo waxaa loola jeedaa aabbihii markuu hooyada u galmoonayo shaydaan la wadaagi maaya galmadii laakiin hadduu bisinka ka tago waa la wadaagaya kamaa jaa can mujaahid ana aladii yujaamicu walaa yusamii midka xaaskiisa u galmoonaya ee aan bismi illaahi dhihin yaltafu shaydaanu shaydaankii baa wuxuu isku yacni isku xirxirayaa calaa ixliilihi dakarka afkiisuu shaydaanka iskaga xiraya afku uga uga xirmaya fa yujaamicu macahu waa la galmoonayaa marka galmadii buu la sameynaya wuxuu noqonayaa marka galmadii hooyadii aabbihii shaydaan baa la wadaagay marka dhibaatada soo gaaraysa waladku waa halka qaala alxaafid wuxuu yidhi walcala haadaa aqrabu lajwiba waxaa laga yaabaa uu yidhi jawaabihii la bixiyey jawaabtan inay ugu dhowdaah lam yadurahu shaydaanun abadan jawaabtaana ugu dhow uu yidhi jawaabihii laga bixiyey midan dambe ah shaydaan inuusan la wadaagayn fii jimaaci ummi laakiin waxa la isku waafaqsan yahay waa maxay oo guud lam yadurahu shayطaanu nafyigaasi inuusan ahayn ama uusan ku dhaboobin calaa jamiici anwaaci darar noocyada dararka oo dhan inuusan ku dhacayn qeybo ka mid ah dararka in xadiidka loola jeedo maxaa yeele min adarar waxaa ka mid ah طacnatu shayطaan duritaanka uu duraya dararka qeyb ka mida taasina ka badbaadi maayo ilaa dadkooban uu sharcigu soo reebay mooyaane ama haddii bismi illahi uu yihahd haduusan dhihinba qaala raximah اllahu fi lwilaada qaala abuu raaficin radia allahu canhu fi lwilaada waa dhalmada macnaha ilmuhu markay dhashaan waxyaabaha laga doonayo in la sameeyo oo mashruuca ah iyo axaadiida ku soo aroortay haddii ay ahaan lahayd tasmiyadii iyo magacaabidda iyo keyrkeedba qaala abuu raaficin radia allahu canhu abuu raafic wuxuu yidhi ra-ytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam adana fi uduni اlxasan ibni caliy waxaan arka buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku adimay xasan ibni caliy dhagtiisa xiina waladathu faatimatu radia allahu canha markii faatima ay dhashay bisalaati salaaddii adinkeedii wuu dhagaha uga adimay rawaahu tirmidiyu imaamu tirmidi ayaa wariyey xadiidkan marka waxaa ku jira aladaan fii uduni lmawluud yacni in lagu adimo ilmaha dhashay dhagahooda in lagu adimo xadiidkani culimmada qaar way daciifiyeen dacfi baa ku jira sheikhu lalbani raximahullah marna xadiidka waa saxiixiyey marna waa daciifi xadiidka marka dambe marka dacfi baa sheikha usoo baxay inay cilo leeyahay xadiidka alimaam ibnulqayim raximahullah kitaabkiisa ku saabsan fii axkaami lmawluud tuxfat lmawluud fii axkaami lmawluud masaladan wuu uga hadlay xadiidkanuuna keena adinku marka wuxuu ku qotamaa ama uu salka ku hayaa waa calaa hubuuti lxadiid xadiidka hadduu sugan yahana way sugnaanayaa xadiidka hadduu daciif yahana adinku wuxuu noqonayaa midaan asal lahayn sida saxiixana xadiidka inuu daciif yaha wey wa qaalat caaishatu radia allahu canha kaana rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam yu-taa bisibyaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa loola imaan jiray caruurta fa yadcuu lahum wuxuu ugu ducayn jiray bilbaraka baraka ugu ducayn jira wa yuxanikuhum waana u taxniikin jiray ataxniik waxa waaye yacni timirta timir in carabka loo mariyo timira loo caalalinayaa loo jilcinayaa timirtii oo jilcan baa carabka loo marinaya taxniik baa la yidhaahdaa akhrajahu abu daawud abu daawud ayaa soo saaray marka nabiga caleyh isalaatu wasalaam caruurtaa loola imaan jira uu u ducayn jiray bilbaraka ugu ducayn jiray waxaana ka mid a caruurta uu duceeyey oo loo keenay nebiga sala allahu calay wasalam cabdullaahi bni abi talxa cabdullaahi bni abi talxa wuxuu la dhashay anas ibni malik min jihati ummi xagga hooyada isku hooyay ahaayeen umu salama umu sulaym umu sulaym anas hooyadii radia allahu canha ayaa walad ka dhintay cunugay dhashay ayaa ka dhintay markii uu dhintay intuu jiranaa hort ayay waxay muujisay sabar badan cunugii markuu dhintana si fiican bay u sabartay ninkeedana u sabar siisay abu dalxa cunuguu xanuunsan buu ka tegay asoo maqan buu cunugii dhintay ilmihii yaraa wuxuu dhintay asigoo ka maqan habeenkii markuu usoo weyduu yidhi wiilkii ka waran waxay tidhi markuu ugu deganaa buu marayaa bay tiri xaaladda ugu deganaa ayuu marayaa markii hadda dhankaa laga fiiriya waa runo waa dhintay qofka hadduu dhinto waa markuu ugu degan yahay soo maha waa dhintay oo nafti waa ka baxdee wuxuu u maleeyay asiga markuu u fahmay caafimaadkiisu waa fiican yahay inay leedahay way soo dhoweysay habeenkii cashay siisay markii dambey u sheekaysay wuu u galmooday marka habeenkaasi kadib way u sheekayso waxay ku tidhi ka waran hadduu qof wax ku caariyeeyo kadibna uu caariyadiisa kaala noqdo wax dhaleecaan miyuu leeyahay ama eedoo lagu eedeynayo kaasuu yidhi maya wax dhiba ma laha inuu qofku wax ku caariyeeyo kadibna uu kaa qaato wax mushkila ma laha waxay tihi wiilku wuxuu ahaa caariye ilaahayna siiyey allahna ceshta bay tihi ilaahay baa qaata wuu xanaaqay marka abuu talxa radia allahu canhu wuxuu ku yidhi wiilkayga geeridiisaad iga qarisay wixii aan samayn ayaan samayn macnaa ilaa galma aan samayno iyo wada cashayno iyo ilaa gadaalaad iiga sheegaysaa miyaa wiilkayga inuu dhintay aada buu uga xumaaday subaxdu markuu waagu baryu nabiga u sheegay sala allahu calay wasalam rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday xaaskaaga xalam u galmootay markaasuu yidhi haa rasuulka ilaahay nabiga calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi baaraka allaahu lakumaa fii leylatikumaa habeenkiina allah idiin barakeeyo habeenkaasi waxaa calool galay cabdullaahi bn abi talxa radia allahu canhu markii cabdullaahi dhashay ayaa nebiga loo keenay sala allahu calay wasalam uu u duceeyey bilbaraka ugu duceeyey carabkana wuxuu u mariyey timir buu u mariyey markuu arkay timirta inuu macaansanayana wuxuu yidhi ansaartu waa timir jecel yihiin buu yidhi ila ansaari waa ansaartu waa timir jecel yihiin cabdullaahi bn abi talxa ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam saameyn badan ay ku yeelatay taabiciga xadiid ka warinaya wuxuu leeyahay waxaana arkay cabdullaahi bn abi talxa sagaal wiil oo dhalay oo kulligood xufaad lqur'aan ah kulligood qur-aanka xafdisa waxayna culimmadu ku macneeyeen waa waa bibarakati ducaai nabiy sala allahu calay wasalam ducadii nabiga calayhi salaatu wasalaam barakadeedii wey uu yihi baaraka allahu lakuma fii leylatikum ducadaasi nabigu uu duceeyey sala allah alay slam iyo barakadaasi waxaa ku dhashay cabdullaahi bn abi talxa nasligiisana wuxuu noqday marka dad wanaagsan oo culimo ah oo xufaad lqur'aan ah وعن cمر بن شhacيب عن أbيه عن جده عن النبي sلى الله عليه وسلم أنه أmرa rasuulka عليه الصلاaة وسلام wuxuu faray بتسمية المwlوd يومa saaبعه بتسمية المwlوd midka dhashay in la magacaabo oo magac loo sameeyo يومa saaبعihi maalinkiisa todobaad ووضع الأdى canhu iyo in laga dhigo ama laga zuuliyo أwsaakhda yaعni timahoo laga xidho والcaqi iyo caqiiqadii in loo sameyo wuxuu amray in caqiiqa loo sameeyo caqiiqada macnaha waqlal wey in loo waqlalo maalinkaa toddobaad marka maalinkaa toddobaad waxaa laga xiirayaa wixii alla wixii wasakha ee jirhkiisa ku yiilay timihii baa laga xiirayaa ciddihii baa laga jarayaa magacii baa loo bixinayaa waana loo waqlalayaa maalinka toddobaad waa sunna waajib ma aha haddii ay kadib dhacdo caqiiqaduna way bannaan tahay in laga dib dhigo laakiin sida sunnada ah waa maalinka toddobaad in la sameeyo amaa tasmiyada magacaabidda yowmu saabic in magac loo bixiyo ayadana xadiidii ku soo aroortay ka horna magaca waa loo magacaab waa lagu magacaabi karaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu dhashay wiilkiisa ibraahim wuxuu yidhi wulida lii alleylata waladun fasamaytuhu bismi abi ibraahim caawa wiil baa la ii dhalay wiil baa ii dhashay waxaanu ku magacaabay magacii aabbahay ibraahim yacni xalaa loo dhalay subaxdii buu ka sheekaynayaa inuu magac u magacaabay ama uu nabiga calayh isalaatu wasalaam uu magaciisa ibraahim ka dhigayna uu sheegay xadiidkaasi marka wuxuu tusinayaa tasmiyadu inay bannaan tahay inay dhacdo markii uu sidaa u dhashaba in magac loo sameeyo wayna yacni waxaa maalinka toddobaadna waa laga dhigi karaa wayna kadib dhici kartaa laakiin xadiidkaad waxaa ku soo aroortay yowmu saabic arrimahaas in la sameynayo amarkan ah annahu amara waa amru istixbaab ma aha amru wujuub rawaahu tirmidiyu waqad sama nabiyu sala allahu calayhi wasalama ibnahu ibraahim nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu magacaabay uu magac yacni uu magacaabay wiilkiisa ibraahim magac buu u bixiyey wa ibraahim ibni abi muusa wa cabdullaahi bni abi talxa wlmundir bni abi usayd qariiban min wilaadatihim magacyadaasi nebigu wuxuu u bixiyey qariiban min wilaadatihim yacni wakti u dhow wakhtigay dhasheen wakhti u dhow wakhtigay dhasheen ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wiilashaan magacyada u bixiyey wiilkiisa ibraahim buu ku magacaabay abuu muusa alashcari wiil baa u dhashay ibraahim buu nebigu ku magacaabay abuu talxa wiilkii u dhashay cabdullaahi nebigaa u bixiyey sala allahu caleyh wasalam abuu usayd wiilka u dhashana mundir buu u bixiyey laakiin wakhtigu magacyadaa bixinaya waa goorma waa qariiban min wilaadatihim waa waqti u dhow waqtiga ay dhasheen xadiidkan marka iyo kan hore markii laisku geeyo waxaa meesha ka soo baxaya yowmu saabic in magac la sameeyo inaysan laasim ahayn maalinka toddobaadna waa la bixin karaa ka horna magacii waa la bixin karaa sida xadiidkan dambeba uu tusinayo marka xadiidka ah in tasmiyada laga dhigaya yowmu saabic waa sida fadliga badan waa sida sunnada ah xadiidkan dambe ee qariiban min walaadatihim uu leeyahay oo waqtigay dhasheen bay ka agdhowdahana waa calaa sabiili ljawaas waxay tusinaysaa inay bannaan tahay in magac loo bixiyo todoba maalinka toddobaad ka hor iyo ka dambe labadaba qaala rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam ina axaba asmaa'ikum ila allahi cabdullaahi wa cabduraxmaan ina axaba asmaa'ikum magacyadiina waxaa loogu jacayl badan yahay ila allahi alla xaggii cabdullaahi wa cabduraxmaan labadaa magac baa ilaahay xaggii loogu jecel yahay rawaahu muslim imaamu muslim ayaa xadiidkan wariyey waana xadiidu cabdilaahi ibn ibni cumar radia allahu canhu xadiid cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhu xadiidkan wuxuu tusinayaa axabu lasmaa ila allahi inay labadaas magac yihiin cabdullah iyo cabduraxmaan zaada fi aakhir fii xadiidin aakhar wuxuu ku ziyaaday buu yihi xadiid kale wa asdaquhaa waxaa ugu run badan magacyada xaaritun wa hamaam wa aqbaxuhaa waxaa ugu xun xarbun wa mura magacyada liita xarbi iyo mura ka mid a maxaa yeeley macnahoodu macno fiican ma aha xarbi waa dagaal dagaalka shumi baa ku jira dadaa ku le-anaya oo ku baaba-aya macno fiican ma ximbaarsanaa murana wax qaraar wey waxa murka ah waxa qaraar baa la yihahdaa oo aan marna macaanayn magacyo fiican ma aha maaa magacyada markii la bixinayo waxaa la ilaaliyaa almacnaa magacaan macnaha uu ximbaarsan yahay saameyn buu leeyahay tasmiyadu ilmaha lagu magacaabaya saameynay ku leedahay marka magac wanaagsan inaad bixiso waxay ka mid tahay min xusni tarbiya tarbiya wanaagga caruurta waxaa ka mid ah inaad ku magacaawdo magacyo wanaagsan akhrajahu abu daawud wannasaa'iy xadiidkan dambe abu daawud iyo nasaa-i ayaa wariyey wagayara nabiyu sala allahu calayhi wasalam alasmaa almakruuha shiiqaa dhahaya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu bedelay magacyo la karaahiyeystay buu bedelay wuxuu u bedelay ilaa asmaa'in xasana magacyo wanaagsan magacyo aan fiicnayn buu dadka qaar nabiga ka bedelay sala allahu alay wasalam wuxuu u bedelay magacyo fiican oo wanaagsan fa kaanat zaynabu tusamaa bara zaynab waxaa lagu magacaabi jiray bara nabigaa ka bedelay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday bal anti zaynab zaynab baa tahay maxaa yeelay magaca bara taskiya ku jirta bara waa mid baariyada wanaagsan ilaahay baa waa qofkii baariga marka nabigu wuxuu yidhi magacan amaana ku jirta waa laga bedelay wuxuu u bixiyey zaynab faqiila waxaa la yidhi tusakii nafsahaa nafteeday taskiyeynaysaa fa samaaha wuxuu ku magacaabay zaynaba zaynab ugu magacaabay ila taskiya ku jirtay amaane wa kaana yakrahu wuxuu nabigu karaahiyeysan jira an yuqaala in la yidhaahdo kharaja min cindi bara bara agteeda oo ka soo baxay in la yidhahdo dhibsan jire ila zaynab binti jaxsh waa xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam marka agteeda oo ka soo baxay in la yidhahdo uu dhibsado magaca bara-a wuxuu u bedelay zaynab wa qiila lirajuli ninbaa waxaa lagu yidhi masmuk magacaa qaala wuxuu yidhi xasanun qaala bal anta sahlun adigu sahl baa tahay xasan waa murugo marka xasan magac fiican maahane wuxuu yihi sahal baa lagu yidhaahdaa sahal muxuu ximbaarsan yahay fudayd buu ximbaarsan yahay fudaydku waa wax fiican laakiin xusniga iyo murugadu wax wanaagsan ma aha musayab ibnu xasan aabbihii ayuu ahaa xasan oo nabigu calayhi salaatu wasalaam magacaa ka bedelay laakiin waxaa la yidhi waa diiday in laga bedelo bedeliddii nabiga calayhi salatu wasalaam muusan aqbalin walidaalika saciid musayab wuxuu yidhahdaa maa zaalat alxusuunatu fiina ilaa hadda adeegii nagama zuulin buu yidhi iyo maaragtay murugadii nagu sugnayd nagama zuulin maxaa yeele magacu saameynuu leeyahay magacu taahiir uu leeyahay wagayara isma caasiya fa samaaha jamiila magaca caasiya ayuu bedelay jamiilo ayuu ku magacaabay gabaraa waxaa loo bixiyay caasiya caasiya waa min alcisyaan magac fiican ma ah waa bedelay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday adigu jamiila lagu yidhaahdaa wa qaala lirajuli ninbu wuxuu ku yidhi masmuk qaala wuxuu yidhi asram qaala bal anta zurca adiga zurca lagu yidhaahdaa buu wa samaa ardan yuqaalu lahaa cafra dhul la yidhaahdo ama ardo lagu magacaabi jiray dhul lagu magacaabi jiray cafra ayuu wuxuu ku magacaabay khadira cafra waxaa la yidhaahdaa waa alardu alatii laa tunbitu shay-an alardu alatii laa tunbitu shay-an waa dhulaan waxba ka soo dhalan dhulaan waxba soo saar lahayn ayaa waxaa la yidhaahdaa ardun cafra marka dhulkii in lagu magacaabo cafra shumi baa ku jira tafaa-ul ma ah maxaa yeele waa dhul aan wax ka soo dhalan oo aan doog lahayn oo aan dala ka soo dhalanayn nabigu waa bedelay sala allahu alay slam wuxuu u bedelay khadira khadira waa doogga soomaha cagaaran marka waa tafaa-ul wey bedeliddaa marka nebigu sala allahu alay slam magacyada qaar uu bedelay ee uu ka bedelay asmaa aan fiicnayn oo u bedelay asmaa wanaagsan waxay daliil u tahay inay muhiim tahay in la doorto magacyo wanaagsan tasmiyat lwlaad in loo dooro magacyo wanaagsan magac ximbaarsan khayr magac ximbaarsan macno wanaagsan magac uu ku jiro tafaa-ul oo aan tashaa-um lahayn shumi aan la baasaysi aan wadan magacyadaasi nebigu waa jeclaa sala allahu alay wasalam dhagihiisu inay maqlaanna waa jeclaa magacyada ximbaarsan khayrka iyo tafaa-ulka ximbaarsan marka magacyada wanaagsan carruurta in lagu magacaabo waxay ka mid tahay tarbiya wanaagga waalidka laga doonayo inay ku dadaalaan inay caruurtooda u ku magacaabaan magacyo wanaagsan oo sharciga waafaqsan qaala fii siyaaxi diiki wاlnahiiqi wاlnibaax ay maa yuqaalu fii siyaaxi diik yacnii diiqa markii uu qayliyo waxa la leeyahay dhawaaqiisa wاlnahiiq nahiiq alximaar iyo dhawaaqa dameerka wاlnibaax iyo dhawaaqa eeyaha nibaaxa eeyaha iska leh nahiiquna waa dameerka siyaaxa siyaaxa diigna wuxuu ula jeedaa waa qaylada diiqa can inabiy sala allahu alay slam qaala wuxuu yidhi idaa samictum haddaad maqashaan nuhaaqa alxamiiri dhawaaqa dameerka haddaad maqashaan fatacawaduu billaahi min ashaytaan ilaahay shaytaan ka magangala fa innahaa ra'at maxaa yeelay dameeruhu waxay arkeen shaytaanan shaytaan bay arkeen wa idaa samictum haddaad maqashaan siyaaxa diyaka diiqyada qayladooda haddaad maqashaan fasalu llaha min fadlihi ilaahay fadligiisa weydiista fa innahaa ra'at malakan maxaa yeeley waxay aragtay malag malag min almalaa'ika bay aragtay marka qaylada diiquna waa khayr qaylada dameerkuna waa shar dameer hadduu qayliyo waa inaad tidhahda acuudu billahi min ashaytaani arajiim maxaa yeele shaydaan u arkaya wuxuu la qaylinaayo waa shaydaan u arkaya riwaayadaha qaara waxaa ku jirta hadduu dameerku qayliyo min alleyl habeenkii culamada qaara waxay yidhaahdeen qeydka ah min alleyl wuxuu tusinayaa markii la leeyahay acuudu billahi min ashaytaan irajiim marka inay tahay habeenkii oo aysan ahayn maalinkii bacdu culamaana waxay yidhahdeen waa caam fi lleyl wاnnahaar waqtiga uu qayliyaba tacawad billahi min ashaytaan irajiim ilaahi subxaana wa tacaala shaytaan ka magan gal waxaad tidhaahdaa acuudu billahi min ashaytaan irajiim maxaa yeelay wuxuu arkayaa shaydaan diiquna wuxuu arkayaa malag walidaalika qayladiisa khayraa ku jireen wax wanaagsan buu arkay ee ilaahay fadligiisa weydiiso ducayso markaa fasalu llaha min fadli fasalu llaha min fadli ilaahay fadligiisa weydiista xadiidkani bukhaari iyo muslim labadu way soo saareen min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam idaa samictum nubaaxa alkilaabi haddaad maqashaan qaylada ayga wa nahiiqa alxamiiri iyo mid qaylada dameerka bileyli habeenkii haddaad maqashaan fatacawaduu billaahi minhunna ilaahay ka magangala fa innahunna yarayna waxay arkayaan maa laa tarawna waxaadan adinku arkayn ayagu waxay u jeedaan waxaadan adinku arkaynina ee ilaahay ka magangala subxaanahu wa tacaala macnaa acuudu billahi min ashaytaan irajiim in la yidhaahdo wey akhrajahu abu daawud min xadiidi jaabir radia allahu canhu labadan xadiid marka uu shiiku ku sheegay fi hada albaab labadu waxay tusinayaan in haddii qaylada dameerka la maqlo iyo midda eyga labadaba ilaahay shaytaan laga magan galo haddii diiqa qayladiisa la maqlana ilaahay subxaana wa tacaala la baryo oo fadligiisa la weydiisto fi lmajlis ay maa yuqaalu fi lmajlis in sha allah baabkaasaan ku joojinaynaa والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين